bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih أجmaعin ama bعdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى baabu الصalaaةi byna اlأdani wاlإqaama salaadii ayuu u baab yahay xukunkeeda cadayntiisa bayna aladaani waliqaamati aadaanka iyo iqaamada dhexdooda yani aadaanka iyo iqaamada dhexdooda in la tukado wabilisnaadi qaala ahbaranaa cubaydullaahi bnu saciidin can yaxyaa huwa bnu saciidin alqaطaan can kahmasin qaala xadaanaa cabdullaahi bnu buraydata can cabdillaahi bni mugafalin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama bayna kulli aadanayni salaatun laba aadaan oo kasto aadaan marka laba aadaan midna waa aadaanka midna waa iqaamada litaqliib ayaa aadaanayn loo yiri ayb sida maqribka iyo cishaha cishaa-ayn loo yiraahdo qoraxda iyo bisha qamarayn loo yiraahdo taqliib waa bayna kulli aadaanayni laba aadaano kasta dhexdooda salaatun ayaa ah bayna kulli aadaanayni salaatun liman shaaa qofkii doono marka liman shaaa waa qariino ku tusayso inay sunno tahay salaadaas oo aynan hadda waajib ahayn wa bihi qaala ahbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala ahbaranaa abu caamir wahuwa alcaqadiyu qaala xadaanaa shucbatu can camri bni caamirin alansaariy can anas bni malikin radia allahu canhu qaal kaana almu'adinu mu'adinku wuxuu ahaa idaa adana haddii uu adimo qaama naasun dad ayaa kacayay min asxaabi nabiyi sal l slam nebiga asxaabtiisa ka mid ah fayabtadiruuna waa degdegayeen asawaariya waxay u degdegayeen ila sawaari tiirarka yacnii masaajidka tiirarkiisa ayay ku degdegayeen yusalluuna way tukanayeen yacnii iyagoo tukanaya tiirkana markaa sutray ka dhiganayaan saasay ugu degdegayaan ayb marka aadaanka markuu dhammeeyo waa tukanayaan salaadaasi marka waxay u dhaxaysaa taqacu bayna alaadaani waaliqaamati waana meesha uu ka rabo xataa yakhruja annabiyu sala allahu calayhi wasalam ilaa uu nebiga ka soo baxo wahum kadalika iyagoo sidaas ah wayusalluuna waa tukanayaan waa tukanayeen qabla almaqribi maqribka ka hor walam yakun bayna aladaani waaliqaamati shay-un aadaanka ee iqaamadana waxba uma dhexaynin macnaa wax badan uma dhexaynin waayo maqribka iyo aadaankiisa iyo iqaamadiisa iyadoon wax badan u dhexaynin ayay haddana laba ragcoo khafiifa ayay tukanayeen labada xadiidba marka waxay tarjamada uu tarjamtay waa mudaabaqeynayaan qaala baabu tashdiidi fi lkhuruuji min almasjidi bacda aladaan adkeynta la adkeeyey masaajidka in laga baxo aadaanka kadib wa bihi qaala ahbaranaa moxamed bnu mansuur can sufyaana can cumara bni saciidin can ashcata bni abi shachaa can abiihi qaala ra-aytu abaa hurayrataan arkay wamara rajulun iyadoo nin uu soo maray fi lmasjidi masjidka dhexdiisa bacda annidaa-i aadaanka kadib xataa qatacahu ilaa uu masjidka dhinaca kale u gooyey ou masaajidkiiba dhaafay macnaha awal masaajidkuu ku jiray waa la adimay waa maray masaajidka ilaa uu dhaafay faqaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi amaa haadaa midkani faqad casaa abalqaasim abulqaasim ayuu caasiyey sala allahu calayhi wasalam marka siiqadan oo nebigu u caasiyey hadduu saxaabigu saa yidhaahdo qofkii waxaay waxaa sameeyay nebigu u caasiyey xukmu rafci baa la siinaa leanna waxa nebiga uu ku caasiyey waxaa weeyaan un amar nebi ayuu khilaafay saxaabigana amarka nebiga waa yaqaanaa waan ogyahay marka ama nahyi buu ku dhacay marka masaajidda waxaa laga qaatay marka inaan laga bixin marka la adimo kabacdi inaan laga bixin marka caam miya marka mase wax laga soo reebayo o laga takhsiisinayo waa jiraan haddii uu u baxay arrin daruuri ah waa bannaan tahay oo hadday noqon lahayd maalan arrinka daruuriga wuxuu noqonayaa inuu soo weyse qaadanayo maalan masaajidkii weyse ma leh wuxuu ka sameynayaa weyse la-aan marka masaajidka inuu baxo ee uu markaa yacni soo weyse qaato soo laabto musqul inuu galo soo laabto ama waxaa ku jira dano kale xaajo kale oo adag ayaa haysato laakiin wuxuu niyeysan yahay inuu soo noqonayo waa bannaan tahay iyada ee sababka nahyigani uu cuskanayana waxay tahay lianlaa yatashabaha bishaytaan si uunan shaydaan isugu ekaysiinin maxaa yeeley shaydaanku marka la adimo waxaan soo marnay shalay waa cararaa walahu duraatun adigii marka inaad shaydaan aadan isu ekaysiinin marka oo markii la adimaba inaadan ordin oodan ka tegin masaajidka ayb siiqadanna marka faqad casaa abalqaasim marar badanay soo aroortaa waa tii camaarna uu yidhi man saama alyawma aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasim maalinta lagu shakinayo ninka soomo abulqaasim waa caasiyey waa ka yidhi siiqadan marka waa siiqatu rafcin ayb qaar baa marka waxay ku siyaadiyeen ka kale aan aqrino wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu cuثmaan bni xakiim wahuwa alwdiy hiqat qaala xadaanaa jacfar bnu cawn can abi cumaysin cabdlahi bn cutbat bnu cabdillaahi bni cutba almascuudiy weeyaan qaala xadaanaa abu skr abu skr jaamic bnu shadaad almuxaaribiy hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub sita can abi shachaa qaala kharaja rajulu min almasjidi ninbaa masjidkii ka baxay bacdamaa nuudiya bisalaati markii salaada la adimay faqaala abuu hurayrata wuxuu yidhi amaa hada kan faqad casaa abalqaasimi sala allahu calayhi wasalam abulqaasim ayuu caasiyey bacdi nusaq marka laba xadiid bay ku dareen intan ka bacdi labada xadiidna waa soo marnay annaga nacam qaala baabu baabu iidaani lmu'adiniina ala'imata bisalaati mu-adiniinta inay ogeysiiyaan al-a'imata imaamyada bisalaati salaada ayb oo ninka mu-adinka marka uu salaada la gelayay la aqimayo inuu imaamka ogeysiiyo oo uu u sheego oo uu ka idin qaato oo markaas uu aqimo ayaa la rabaa wbihi qala akhbarana axmed bnu camr bni sar qala akhbarana bnu wahbin qala akhbaranii bnu abi di'bin wayunusu wacamru bnu اlxaariث saddexdooda ana bna shihaabin akhbarahum can curwata can caaishata radi allahu canha qaalat kana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa yusalii inuu tukanayo fima bayna an yafruqa marka uu dhammeeyo inta u dhaxaysa min salaati اlcishaaءi salaada cishaha ila alfajri ilaa waagu uu ka bariyo ixdaa casharata ragca kow iyo toban ragca ayuu tukan jiray marka ma laga wado markuu salaada cisho ka baxo ilaa waagu ka bariyo salaad unbau wadaa ma aha eyacni kaana yanaamu wa yusallii marka macnuhu waxay tahay xilligaas inta u dhaxayso ayuu kow iyo toban ragco tukan jiray un waay yusalimu bayna kuli ragcatayni laba ragcoo kasta dhexdooda waa salaamo noqsanayey wayuutiru biwaaxidatin hal ragca ayuu ku witrinayey wayasjudu sajdatan hal ragcana waa yani wayasjudu wuxuu sujuudayey sajdatan sajda qadra maa yaqra-u axadukum midkiin intou aqriyay hamsiina aaya konton aayad ayaa sujuuddiisu ay la ekayd uma yarfacu ra'sahu faidaa sakata almu'adinu mu-adinku hadduu ka aamuso min salaati اlfajri salaada fajar aadaankeeda watabayana lahu اlfajru fajarkuna uu u caddaado rakaca rakcatayni khafiifatayni laba ragco oo fudud ayuu tukanayay huma اdajaca dabadeed waa jiifsanayay calaa shiqihi اlaymani dhinaciisa midig marka labadan ragco oo subaxa ka horeyso markuu qofka tukado inuu marka waxaa la sunneeyaa uu dhinaca midig xoogaa u seexdo jiif maahan dee uu hurdaayo maahane xoogaa yar un nasasho camal wax u ah ayb riwaayaadka saxiixa ahna waxay ku yimaadeen ficilka nebiga sal ll ly slam amaa xadiidka amarka uu ku jiro oo falyayacni falyadajic cilaa isaga ku jirta sunnada ficilka kusoo arooray ayb marka xataa yaأtiyahu اlmuؤadinu ilaa uu muadinka ugula yimaado biliqaamati iqaamada marka maxalushaahidka meeshan waa ilaa muadinka intuu xoogaa dhinaca dhulka dhigo ilaa uu mu-adinka ula yimaado iqaamadii uma aqima yacni uu yidhaahdo fayakhruju macahu waa la soo baxayay wa bacduhum qaarkoodna yasiidu calaa bacdin qaarka kale way ka siyaadinayeen fi lxadiidi yacnii saddexdii arday ee zuhri ka warinaysay waaye marka mu-adinku iqaamada waa inuu imaamka kala tashtaa imaa isagoo soo baxay oo kale inuu arko imaa inuu aqim salaadda aqim uu yidhaahdo imaa inuu isaga u tago uu yidhaahdo salaaddii ma aqimaa haa haddii uu yidhaahdo waa imaana waa aqimaa markaas marka iqaamada waxaa iskale imaamka ayaa iskale laakiin aadaanka imaamka shaqo kuma laha mu-adinka iskale taas wabihi qaala akbaranaa muxamed bnu cabdillaahi bni cabdilxakam can shucaybin wa shucayb bni leyth can illeyth qala xadaanaa khalidu can bni abi hilaali can makhramata bni sulaymaana ana kurayba mowla bni cabaas ahbarahu qaala sa'altu bna cabaasin ibnu cabaas ayaan su-aalay qultu waxaan idhi kayfa kaanat sidee bay ahayd salaatu rasuulillahi sal l slam nabiga salaadiisa bileyli uu tukanayo fawasafa wuxuu tilmaamay anahu salaa ixdaa casharata rakca koob iyo toban ragco inuu dukaday bilwitri maca alwitri lala qabo uma naama waa seexday xata istahqala ilaa uu markaa yacnii uu cuslaaday yacnii uu hurday fara-aytuhu waan arkay yanfuqu isaga oo neefsanaya marka oo quurinayo salaad yacni jiifka wa ataahu bilaalun bilaal baa u yimid faqaala wuxuu yidhi asalaata yaa rasuula allah yacni salaada yacni ma aqimaa ama salaadda mama tukanaysaa faqaama waa kacay fasallaa ragcatayni buu tukaday wasallaa binnaasi dadkii buu tujiyey walam yatawada mana weyse qaadanin weliba markii la weydiiyey wuxuu yidhi inaa macaashira alambiyaai inagu haddaan ambiyada aan ambiye aan nahay tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbii indhahaygaa seexdo qalbigayga laakiin waa soo jeedaa leanna waxyigii iyo ayuu qalbigiisa ou xifdina de qofka haddii qalbigiisa uu soo jeedana de waxaa weeyaan inay marka sidaas oo kale uu ku cileeyey waxaana dhici karta de in markaas isagu nebigu markuu seexdoo kale ama uu gam-o iyo kale waa quurin jiray oo yacni wuxuu lahaa kaana yanfuk isaga marka inuunan damiirkiisa tegin ee uu joogo hurdadii aynan yacni isaga dhan aanu ku tegin ayaa ka muuqato markaa uu og yahay xaalkiisa ayb maxalu shaahidka marka inuu asalaata yaa rasuul allah inuu sidaas soo yiri waay ayb qaala baabu iqaamati lmuadini mu-adinka iqaamadiisa cinda khuruuji limaam imaamku markuu soo baxo agteeda inuu aqimo calaamad kale waayo marka imaamkiioo soo baxayoo masjidkii soo galay hadduu arko waa aqimi karaa waqtigiina dabcan aqimaadii iyana ay la joogo wa bihi qaala akhbarana alxuseyn bnu xurayth qaala akhbarana alfadl bnu muusa wahuwa asinaaniyu can macmarin can yaxya bni abi kathiirin can cabdillahi bni abi qataadata can abihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo falaa taquumuu ha kicinina xataa tarownii ilaa aada i aragtaan kharajtu inaan soo baxay ilaa aad i aragtaan inaan soo baxay macnaheedu haddaan soo baxay waa istaagi kartaan waa marka la istaagayana waa salaaddii baa la aqimayaa dabcan tarjamada iyo marka xadiidka mudaabaqada mudaabaqadoodu waa daahir qaala alimaamu abu cabdiraxmaan kitaabu lmasaajidi intaa aadaankii baa ku dhammaaday masaajidii buu u kitaab yahay alfadlu fii binaa'i lmasaajidi fadliga kusoo arooray masaajida dhismahooda wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu cuhmaan wahuwa alximsiyu saduuqun qaala xadaanaa baqiyatu huwa bnu lwaliid wa saduuqun yudallisu yudallisu tadliisa taswiya weliba cid walbo ayuu ka taskiyeeyaa daciif ha ahaado ama hiqa ha ahaado weliba lidalika cancanadiisa ma la aqbalayo can baxiirin wahuwa baxiir bnu sacdi aلsaxuuliyu hiqat habt rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladab اlmufrad waasxaabu sunan اlarbaca can khalid bni macdan wahuwa alxadramiyu اlximsiyu can kahiir bni murata wahuwa alximsiyu ayضa hiqat can cmr bni cabasata ana rasuula اllahi sal ly slama qaal man banaa masjidan masjid qofkii dhiso masjidka oo yudkaru اllahu ilaahay lagu xusayo fiihi dhexdiisa bana allaahu lahu alla wuxuu u dhisaa beytan guri ayuu fi ljannati uga dhisaa xadiidkii cuhmaan ee bukhaari uu warinaya shaahid u noqonayo marka waa saxeix marka xadiidka wuxuu tilmaamayaa masaajida la dhiso fadliga ku jiro dhisidaasi marka ama ha noqoto qof inuu dhiso ama ha noqoto inuu ka qeyb qaato siday ahaato maxaa yeeley riwaayaadka qaar baa waxaa soo arooray man banaa lilaahi beytan qofkii ilaahay beyt u dhiso ama masjid dhiso walow ka mifxasi qataatin dhabadda buulkeeda shimbir buulkeedaba hala ekaado buul shimbireed marka inaan qof uu ku tuka karin waa la ogyahay shimbir buulkeed qof intuu istaago kuma tuka karo macnaha laga wada culimada waxay yidhaahdeen waa ka qeyb qaadanaa waxaa uga soo aadaysa masjidkiiba uu ka qeyb qaadanaya intaasoo kale uga soo aadayso ajaruu ka helayaa guri baa ilaahay jannada uga dhisaa ayb ama ha noqdo marka dhulkii ou wax ka gaday dhismihii ou dhisay ama ha noqdo lacagtii uu ku daray shaqaalaha laftooda lacagta la siinaayo dhisaayo ee masaajidka dhismihiisa unbay ka mid tahay ayb baabu lmubaahaati fi lmasaajidi isugu faanidda masaajida dhex laysugu faano almubaahaat bimacna almufaaqara waa iskugu faanid masaajida markaa dhismahooda layskugu faano wa bihi qaala aqbaranaa suweyd bnu nasrin qaala aqbaranaa cabdullahi bnu lmubaarak can xamaad bni salamata can ayuuba can abi qilaaba cabdullahi bni zayd can anasi ana nabiya sal l slama qaala min ashraaqi saacati saacadda calaamadaheeda waxaa ka mid a an yatabaaha annaasu dadka inay iskugu faanaan fi lmasaajidi masaajidda dhismaheeda bukhaari fii saxiixihi ayuu xadiidkan tacliiq mucallaq isaga abuu soo saaray oo wuxuu yidhi baabu bunyaani اlmasaajidi wa qaala anasu yatabaahawna biha huma laa yucamiruunaha ilaa qaliila dhismihii bay iskugu faanayaan mana camirayaan wax yar maahan ayb ibnu xajar marka tacliiqa wuxuu ku yidhi xadiidkan waxaa abu yacla iyo ibnu khuseyme iyo ayaa min dariiq abi qilaaba can anas ka soo saaray ayb nasaa-ina waa kan hadda uu soo saaray waa arkaysaa suyuudi zahru ruba ama sindi wuxuu leeyahay calam min aclaami nubuwa waaye nebigu sidaan inay dhici doonto ka warramay waana la arkay oo hadda masaajidda sida laysku gufaanayo waa hadaad u fiirsata marka waxaa kasoo baxayo yani wixii nebigu sheegay waaye waxaa laga yaabaa yacni dhowr soddomeeyey sano ka hor masaajiddu inay aada si u yaraayeen oo jamaacada qofka ay dhici karta inuu meel dheer kasoo aadi jiray hadda laakiin masaajiddii ayagii baaba istashwiishinayaba mid walbaa salaada marka la tukanayo subaxa ama maqribka ama cishaha haddaad u fiirsato mikrofoonka u daaran ma'muumiinta kan ku tukanayso takbiiradii kaleay ku dhumayaanba oy ku wareerayaan mararka qaar sida aada laysugu dhadhaweeyey qofkii marka dee ilaahay dartii ay ka tahay baahina ay qab masaajidka ou loo qabo markaa isaga waa fiican yahay xaaladan laakiin inay imaanayso uu nebigu ka warramay sala allahu calayhi wasalam qaala baabu dikri ayi masjidin wudica awalaa sheegid la sheegayo masjid kii kii ahoo wudica dhulka la yeelay oo la dhigay awalan ugu horeyn masaajidkii ugu horreeyay dhulka laga dhiso korkiisa waa kee wbihi qaala akbaranaa caliy bnu xujrin qaala akbaranaa caliy bnu mushirin can اlacmash can ibraahima qaala kuntu aqra'u waxaan ahaa inaan aqrinayay calaa abi aabahay baan ku aqrinaya korkiisa alqur'aana qur'aanka fi الsikati dariiqa dhexdiisa fi الsikati ayaa qoran nasaa-i saas uu wariyey muslim riwaayadiisana waxay tahay fi الsudati asudda haddii la yidhaha marka suddadu waa balabalada masaajidka banaankiisa laga dhiso waa balabalada masaajidka banaankiisa laga dhiso oon ka mid ahayn masaajidka riwaayada muslim marka fi suddati bay leedahay riwaayada nasaa-ina fi sikati sikadaana fiican maxaa yeelay wuxuu dhihi doonaa hadalka soo socda dartiisa faidaa qara'tu sajdata haddaan aayad sujuud ay ku jirta aqriyo sajada aabbahay waa sujuudayay qur-aanku iga dhegaysanayaa markaan aayad sujuud soo maro dhac waa dhacaya oo sujuudaya faqultu waxaan idhi yaa abati aabbow atasjudu ma sujuudaysaa fi dariiqi dariiqa dhexdiisa miyaad ku sujuudaysaa baan ku idhi marka suddadu iyo sikada sikada inay saxan tahay macna ahaan tanaa tusaysa ilaa maxaa yeelay asika waa dariiqa isagiina hadda wuxuu leeyahy dariiqa maad ku sujuuday aabbow ayb qaala wuxuu yidhi inii samictu abaa darin abu dar baan waxaan ka maqlay yaquulu isagoo dhahayo sa'altu rasuula اllahi sal l slam nabigan su-aale ayu masjidin wudica awalan masaajidkee ahoo la dhigay dhulka korkiisa lagu dhisay awalan ugu horeyn markii ugu horreysay qaala wuxuu yidhi almasjid اlxaraam waa masjid lxaraamka qultu waxaan idhi uma ay kee ku xigay qaala almasjid laqsaa masjid laqsaa qultu waxaan idhi wakam baynahumaa imisaa u dhexaysay qaala arbacuuna caaman afartan sano ishkaal baa marka meeshaan ku jiro waxaan ognahay masjidulaqsaa nabiyullaahi sulaymaana dhisay masjidulxaraamkana yaa dhisay nabiyullaahi ibraahim labadoodana kun sano waa u dhexaysaa afartan iskaba dhaafe markaasu haddana xadiidkii wuxuu leeyahay meeqaa u dhexaysa afartan sano see loo ishkaalkaa looga baxayaa marka ibraahim iyo sulaymaan aad bay u kala fogaayeen afartanna waa ka waa kun sanaa u dhexaysay taqriiban ama ka badanba waa in la yidhaahdaa marka dhismaha ayaa nisbi ah ibraahimna waa dhisay nabiyullaahi sulaymaanna waa dhisay gadaashoodna waa la dhisay ayaga marka dhismahaas marka in lagu xambaaro dhismayaal iyaga ka dambeeyey oo gadaashood la dhisay ayaa afartan isu jiray sano ibnu kathiir albidaaya wanihaaya wuxuu sheegaa riwaayo uu leeyahay nebiyullaahi yacquub inuu beyt masjidul aqsaa dhisay haddii marka nebiyullaahi yacquub uu dhisay afartan waa u dhexay kartaa leanna nebiyullaahi yacquub nebiyullaahi ibraahim awowo u yahay wiilkiisaa dhale isxaaq isxaaqna marka yacnii way dhici kartaa inuu intaa weynaaday ilmo ou dhalay oo markaa uu soo gaarayba yacnii waa soo gaaray yacquub isxaaq waxaan ujeedaa nabiyullaahi ibraahim marka dhismaha yacquub uu dhisay masjidul aqsa iyo dhismaha nabiyullaahi ibraahim uu kacbada dhisay afartan waa u dhexay kartaa hadday riwaayada ansaxdo ishkaalka waa ku baxaa dhinacaas ama in la yiraahdo dhismuhu qabla ibraahim iyo sulaymaan waayo maxaa yeeley waxaa la wariyaa kacbada inuu dhisay nebiyullaahi aadam marka dhismo iyaga marka ka horreeyey ibraanebiyullaahi ibraahim iyo sulaymaan inuu jiray oo labada masjid la kala dhisay oo afartan sano u dhexaysay ayb waalardu dhulka laka adiga masjidun bay kuu tahay meel lagu sujuudo faxayumaa adragta adragta salaata meeshii aada salaada kusoo haleesho fasalli tuko isaga daliilkiis marka waa kanaa aabihii buu ku yidhi mwaxaad ku sujuudaysaa dariiqa markaasuu yidhi nebiga abudar baan waxaan ka maqlay inuu nebigu sidan yidhi meel dhulkao dhan waa masaajid meeshii salaad kugu gaarto ku tuko marka salaadiina sujuuduna qeyb salaada ka mida un weeyaan isaga daliilkiisii waa kan hadda xadiidka wuxuu usoo kaxeeyey waa intaan dambe laakiin imaamu nasaa-i wuxuu uga faa-iideystay ayu masjidin wudica awalan oo xadiidkana ay ku dhex jirto qaala baabu fadli salaati fi lmasjid alxaraam masjidulxaraamka salaada lagu tukadaa fadligeeda wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana alleytu can naaficin can ibraahima bni cabdillaahi bni macbad bni cabbaasin ana maymuunata zawja nabiy sal l slama qaalat waxay tihi man sallaa qofkii tukada fii masjidfii masjidi rasuuli sal l slam masaajidka nebiga fa inii samictu rasuula اllahi sal sl yani wax badan buu helayaa jawaabtu saas fa inii samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu nebigan maqlay oo dhahayo asalaatu fiihi salaada lagu tukada masjidu nabowiga afdalu way ka fadli badan tahay min alfi salaatin kun salaadood fii maa siwaahu isaga wuxuu kasoo haray lagu tukaday ilaa masjid alkacbati kacbada masjidkeeda ma ahane marka ilaa masjid alkacba waxaa kasoo baxaya fadliga masjidulkacba uu leeyahay mar haddii kii nabowiga uu wax dheer yahay isaga waxay kutusaya marka tarjamada wuxuu u baabaystay saas waay fiihi fadlu masjid alxaraam almasjid alxaraam xadiidkan marka xagga sanadka ishkaal baa ku jiro ishkaalkaasuna wuxuu yahay riwaayada nasaa-i ibraahimu bnu cabdillaahi bni macbad bni cabbaas ana maymuunata buu yidhi marka ibraahim xadiidka wuxuu ka warinaa maymuuna riwaayadan marka waa riwaayat leyth can naafic sidaan waayo kitaabu lxajna waxaan ugu tegi doonaa riwaayat bni jurayj can naafic can ibraahima bni cabdillaahi bni macbad bni cabbaas ana maymuunata saan oo kale waa iyadana ibnu cabaas uma dhexeeyo ibraahim iyo maymuuna cidi uma dhexayso sunanulkubraha sunankan mujtabaha waa mujtabaha xadiidkan labadaa meel ayuu ayuu ku sheegay nasaa-i sunanulkubraaga oo kan laga soo gaabiyey riwaayada ibnu jurayj wuxuu dhigay ibnu cabaas buu dhexgeliyey markuu ibnu cabaas dhexgeliyey buu gadaal haddana wuxuu ka yidhi khaalafahu leyth leyth baa khilaafayoo ibnu cabaas ma sheegin buu yidhi meeshaas waaye marka meesha ishkaalka uu ku jiro riwaayada muslim xadiidkan markuu warinayeyna min xadiidi naafic muslim riwaayaadka uu soo saaray min xadiidi naafic aaday u badnaayeen min xadiidi cubaydillaahi buu soo saaray isagoo wuxuu soo saaray yacnii ayuub can naafic can ibni cumar ah riwaayadan marka naafic can ibraahima bni cabdillaahi ah isaga wuxuu soo saaray xadiidu leyth kan laftiisa xadiidkan aan ahayno xadiidu leyth ayuu muslim soo saaray min dariiqi qutayba ayuu weliba ka soo saaray oo moxamed bni rumxin marka riwaayadan muslim marka wuxuu sameeyey ibraahimu bnu cabdillaahi bni macbad bni cabaas can ibni cabaas ana maymuunata buu yidhi marka muslim ibnu cabaas uu dhex dhigay ibraahim iyo maymuuna waana lagu naqdiyey meeshaas marka imaamu muslim oo xufaadda intooda badan way ku naqdiyeen xataa imaamu lbukhaari kitaabkiisa ataariikhu lkabiirka ibraahimkan markuu u tarjamayey ayuu keenay riwaayo ibnu cabaas ay ku jirto markaasuu wuxuu yidhi xadiidku wuxuu tilmaamay walaa yasixu fiihi ibnu cabaas ibnu cabaas ma ku ansaxayo in lagu dhex daro meesha sanadka daara qudnina sidoo kale wuxuu yidhi waqaala bacduhum can ibni cabaas can maymuunata walam yahbut ayuu yidhi akarka marka xufaad badan halkaas ay mareen imaamu nawowi sharaxa muslimka khilaafkan waa sheegay laakiin isaga wuxuu yidhi xadiidka bukhaari baa soo saaray fii saxiixihi buu yidhi xadiidkanna bukhaari saxiixa kuma soo saarine fi taariikhi اlkabiir waayo meeshaas in la saxo waayo marka sharaxa muslimka imaamu nawowi bukhaari warkiisa wuxuu u nisbeeyey saxiixa saxiixana bukhaari xadiidkan naafic can ibraahim maba soo saarinba isaga min xadiidi abi hurayra u ka soo saaray ayb marka meeshaas xaafid ilmizina tarjiix kalow la yimid isaga tuxfat tuxfat lashraafka ibraahim tar marka uu yani musnadkiisa uu sheegayey hadal dheer buu yidhiyo wuxuu yidhi waa akrinaynaa marka ahmiyadiisa darteed hadalkaas mizi wuxuu yidhi haakada dakara abulqaasim abulqaasim ibn casaakir araafta atraafu sunan sidaa hada alxadiida ayuu sheegay fii hadihi tarjamati buu ku sheegay wahaakadaa waqaca fi nusakhi nusqooyinka min kitaabi abi mascuud abu mascuudkan kaa waa abu mascuud dimashqi wuxuu leeyay atraafu saxiixayn mafquud waay hadda lama haayo laakiin mizi isagada waa arkay waana daalacday dabcan nusakha abu mascuud atraaftiisuna sidaanaa ku taal ibnu cabaas ma leh wahaakada dakara abu bakr bni manjuya fii tarjamati ibraahima bni cabdillaahi bni macbadin min rijaali muslim kitaabkan waa maطbuuc ibni manjuya kitaabkiisa waa rijaasha muslim ayuu ayaa laga alifay wuxuu yidhi anahu yarwi can maymuunata fi lxaji buu yidhi ibraahimkan maymuunuu ka wariyaa buu yidhi fi lxaji fi lxaji xadiidkan waana wakadalika rawaahu الnasaa-iyu nasaa-ina waa wariyey buu yidhi can qutaybata waa meeshaan aan joogno meela socotaan can qutayba meeshaan aan joogno lam yadkur fiihi can ibni cabaas ma sheegin wa huwa fii awaa'ili kitaabi اlmasaajid min الsunan wakulu dalika wahamun miman qaalahu dhammaan wuxuu yidhi ibnu cabaas dadka aan sheegin waa qalad buu yidhi waa wahmiyeen wallaahu yakfiru lana walahum ayuu yidhi wa huwa fii caamati nusakhi min saxiixi muslim nusakha saxiixi muslimka inteeda badan can ibni cabaasin can maymuunata ku qoran wakadalika dakarahu khalafun fi tarjamati bni cabaas can maymuunata wakadalika waqaca fi bacdi nusakhi min kitaabi abi mascuud fi tarjamati bni cabaas can maymuunata waa ku dhacay wakadalika xadiidu bni jurayj cinda الnasaa-iyi huwa fi jamiici الnusakhi can ibni cabaasin can maymuunata buu yiri wakadalika xadiidu bni jurayj cinda الnasaa-i kee waay marka mujtamaha miya mise waa kubraha ya kubraha horaan usoo hormariyey ila socda waxaan dheel dheel maaha kitaabkay ka mid yihiin wuxuu yidhi marka kubrahow sheegaa marka can ibni cabaas can maymuunata ku taal walafduhu can ibni jurayjin qaala samictu naafican yaquulu xadaanaa ibraahimu bnu cabdillahi bni macbadin ana bna cabaasin xadaahu ana maymuunata zawja nabiy sal l slama qaalat laakiin nasaa-i waa tacliiqiyey meeshaas war buu ka dabageeyey oo wuxuu yidhi khaalafahu leyl isaga laftiisa marka riwaayada waa durayaa nasaa-i isagiina hadda mizina xujow ka dhiga rabaa wahada lafdu صariixu fi ana alxadiida can ibraahima can ibni cabaas can maymuunata sariix oo yiri laa can ibraahima can maymuunata wallahu aclam ayb xaafid ibnu xajar marka tahdiibu tahdiibka wuxuu yidhi waqad akhraja albukhaariyu fi اtaariikhi bacda an rawaa xadiidahu can maymuunata wuxuu yidhi xadaثa naaficu canhu can ibni cabaasi can maymuuna qaala اlbukhaariyu walaa yasixu walaa yasixu fiihi ibnu cabaas fahada marka ibnu xajar wuxuu yidhi fahada yushciru ama fahada mushcirun wuxuu dareensiinaa lisixati riwaayatihi can maymuunata bukhaari mar hadduu ibnu cabaas diiday meesha in la geliyo wuxuu saxiixinayaa marka inuu maymuuna ka maqlay cinda albukhaariyi waqad culima waqad culima madhabuhu fi اtashdiidi fi hadihi اlmowطin weliba waana la ogyahay buu yihi bukhaari madhabtiisa oo xagga tashdiidka ah tashdiidkaas maxaa waaye mucaasaraya liqaa u shardi jiray bukhaari isagoo sidaa shardin jiray haddii uu yidhi ibnu cabaas xadiidkan kuma ansixin in la geliyaa waa masiid fii mutasili اlasaniid haddii uu ku tilmaamay riwaayada wuxuu salimaa marka oo ibraahim can maymuuna ayb hadalkaasaa marka ibnu xajarna uu ka dabageeyey daara qutnina sidoo kale waa tilmaamo waqaala bacduhum fiihi can ibni cabaas can maymuunata walam yahbut marka dikru ibni cabaas fi sanadi inta badan culimada qalad waayay leeyihiin mizina waa cagsiyeyoo wuxuu yidhi ibnu cabaas inaan lagu sheegin meesha ayaa qalad ah buu yidhi allahu aclam in ibnu cabaas meesha uu ka maqan yahay inay in loo in loo badan yahay ad arkaysaa marka isagaas inay xoog badan taha dhici karto waana sida nasaa-i hadda mujtabaha labada riwaayo ou keenam ku jira ibnu cabaas midii sunanulkubraha uu ku jirayna gadaalow ka tacqiibiyey marka isaga laftiisa dadka arkayou ka mid yahay cadamu dikri bni cabaas inay jaadadu ay saas tahay ayb taasaa marka meeshan ku jirto qaala baabu salaati fi lkacbati kacbada dhexdeeda salaada lagu tukadaa caddaynteedii buu u baab yahay wa bihi qaala aqbaranaa qutaybatu qaala aqbarana leysu can ibni shihaabin can saalimin can abiihi qaala dakala rasuulu llahi sal l slam albeyta nebigu wuxuu galay kacbada huwa isaga iyo usaamatu bnu zayd wa bilaalun wa cuhmaanu ibnu alxata fa aqlaquu calayhim korkay isaga xireen falamaa fataxahaa rasuulu llahi sal l slam nebigu markuu furay kuntu waxaan ahaa wala man walaja dadkii galay kan ugu horeeyaan ahaa falaqiitu bilaalan baan la kulmay fasa'altuhu waan su-aalay hal sallaa fiihi rasuulullahi sal l slam nebiga ma tukaday kacbada dhexdeeda maku tukaday qaala nacam haa buu yidhi sallaa wuu tukaday bayna alcamuudeyni labada tiir dhexdooda alyamaaniyeyni dhanka yaman xigaan kacbada marka gudaheeda la galo culimada say tilmaameen innaga ma dhexgeline meeshan yacnii derbigan wareegsan ee lagu dawaafo ee albaabka leh albaabkaasi marka la furo kacbadu waxay ku taagan tahay lix tiir yacnii gudaha lix tiiray ka leedahay saddex safan iyo saddex safan waay iridda markuu ka galay dabcan iriddu marka waxay u dhexaysaa xajarul aswadka iyo tiirka kale ee shaamiyeyn ee kuwan shaamiyeynka la yiraahdo midka soke ayaa albaabku oo u dhexeeyaa dhanka xajarka uuna u dhow yahay saad musawirkaba ku aragtaan qofkii tegayna uu arkayba albaabkaas marka la gala marka marka albaabkaas la gala saddex tiir ayaa qofka ka hor imaanayso waa la dhaafayaa haddana saddex tiiroo kalea kasii horeyso derbiga marka inta uunan xabadka ku qabanin saddexda tiirna ay derbiga ka sokeeyaan ayuu marka labada tiir yacnii saddex markay yihiin kow laba saddex midka dhexe iyo midka dhanka yeman xigo dhanka yeman waxaa laga wadaa ruknulyamaaniga iyo xajarul aswadka derbigoodaa laga wadaa bada afar tiir waaye laba tiir dhankaa yeman ay xigaan saas oo kale waaye labana shaamiyeyna la yidha halkaasay xigaan afartaas waaye kuwaan marka yamanta xiga xaggooda labada tiir midka dhexe iyo kan geeska sii jiro dhexdooduu istaagay labada tiir dhexdooda derbigana waa qaabilay marka hortiisa ah albaabkii xaggee maraa marka dhabarkiisao albaabka maraa albaabka dhabarkiisao maraya haddaad halkaan albaabku halkaan markuu yahay markaad gasho hore u socoto derbigaas aad ku tagto gadaashaaduu maraa albaabkii aad kasoo gashay labadaa tiir ayuu marka dhex galay nebiga sal ll ly slam kacbada xaggeeda oo derbiga ayuuna marka qaabilay derbiga uu qaabilaya marka ruknulyamaaniga iyo shaamiyeynka dhexdooda kan ku yaallow meeshaas marka dhowr mas'alaba waa laga qaadana mas'alada koowaad waxay tahay kacbada dhexdeeda in lagu tuka karo oy salaad ku bannaan tahay culimada qaara marka waxay yidhaahdaan kacbada dhexdeeda haddii lagu tukado qofka qeyb kacbada ka mida ayuu gadaal iska marina xadiid nebigu hadduu mar ku tukaday waa ansaxay salaad waa lagu tukan kara marka nebigu sal ll ly slam hadda labadaa tiir markuu istaagay hal dhinac oo kacbada ah ayuu u jeedaa dhinacyada kalena garbaha iyo gadaalay ka kala jiraan dhib male marka qofkan qof kacbadii ka jeestay ma noqonayo culimada qaarna waxay yidhahdeen salaad sunnaa waa lagu tukan karaa laakiin farad maya qaarna maba lagu tukan kara ma lagu tukanayay leeyihiin xadiidkanna waxay leeyihiin salaada tajawus baa ku jiro waa adkaarsaday nebiga bacdi riwaayaat baana waxaa soo u aroortay fa kabbara fii nawaaxi lkacbati marka takbiir unbuu ku gaabsaday maba tukanin bay leeyihiin qaar laakiin inuu tukaday saxaabigii baaba sheegaya way xoog badan tahay mas-alada kale ee laga qaadanaya waxay tahay qofka keligii markuu tukanayo ama imaam uu yahay laba tiir dhexdooda waa ku tuka karaa laakiin ma'muum markay yihiin tiirarka dhexdooda in lagu tukada ma aha haddaynan daruuro keenin waa in laga baxaa ayb oo marka nebiga ma loo soo deliisho karo laba tiir dhexdood nebigaa ku tukaday ee nebigu ama imaamuu ahaa ama keligiisuu tukanayo sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo xadiidka ku jira sidoo kale ayb caa-isha waxay doontay inay kacbada dhexdeeda ku tukato markaasuu nebiga xijru ismaaciil ayuu dhex geliyey markaasuu yihi kacbada dhexdeeda inaad ku tukato ma rabtaa haa xijru ismaaciil ku tuka buu yihi halka meeshii bay marka ku tukatay xijru ismaaciilkuna dhismahan kacbada hadda ay dhisan tahay maahane waa xayndaabka yarka ah ee saa usoo wareegsan xayndaabkaas marka meeshaas bannaan ilaa derbiga lagu tago qeyb ka mida kacbadii waayo qofkii meeshaa ku tukado kaanahu inuu kacbadii ku tukaday la mid tahay ayb kacbada korkeeda in lagu tukadaasay noqonaya ma banaanaan ilakacbada korkeeda haddii lagu tukado xaggee u jeesanaya adiga markaas dusha haddaad intaad ka fuusho xaggee qaabilaya markaas qeyb kacbada ka mida inaad qaabishaa la rabaa marka qeyb kacbadii ka mida haddii aadan qaabilaynin qibladii baaba kaa maqanba ayb iridda haddii la furo ka waran marka qofka kacbada markuu dhex galo albaabkeedana wac la siiyo la furo albaabkiina uu isku aadiyo qofka qofkaa marka xabadkiisu kacbadii ma qaabilsanaanayo bannaanka uu uga baxsan yahay ila iridda u isku toosiyey moogtaha laakiin maxaa jira mataqaanaa shaadarwaan wax la yidhahdaa jira shaadarwaanku waxay tahay derbi kaabad camal aho soo dheer oo albaabku uu kor saaran yahay ee derbigaasuu ninkan u jeedaa marka derbigiina kacbaduu ka mid yahay waa ansaxay salaadiisa kaas d albaabka haddii la furo waa ansaxay lianna yuqaabilu shaadarwaanka u qaabilaan marka hadduu shaadarwaankii ku istaago albaabkiina furan yahay meel ujeedaba male kaas wax badanay marka meeshaas ka bixiyaan culimada ayb waxaa xadiidka laga qaadanaa iyadana sidoo kale ibnu cumar dadaalkiisa mar allaale markii la furay nebiga muxuu sameeyey ayuu su-aalay markaasaa salaadii nebiga loo soo tabiyey qaala wuxuu yihi nacam haa sallaa bayna alcamuudeyni labada tiir dhexdooda ayuu ku tukaday hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed isaga waaba sheegay yamaaniyeenkii buu yidhi